من الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qaybtii afariyo tobnaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan تكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان shuhadadii dagaalkii uxud wuxuu rasuulku salaallahu calayhi wasallam u aasay labalaba ruux isagoo luxudka ku horumarinaya midka ugu qur'aanka badan marka la gaaro maalinta qiyaamaha wuxuu rasuulka salaallahu calayhi wasallam inoo sheegay in qofka qaybsan qur'aanka lagu odhanayo akhri qur'aanka korna u soco una kala dhigdhig sidaad u kala dhigdhigi jirtay markaad joogtay dunida darajadaadu waxay ku eg tahay aayadda ugu dambaysa ee aad akhriso jiilkii saxaabada ah ee la noolaaday suubanaha ayaa ku dayasho inoogu ah xifdinta qur'aanka kariimka kuwaasoo qur'aanka isugu daray daryeel danayn ilaalin ku dhaqmid difaacid iyo xifdin intaba tanina waa sirta ku duugan in muddo kooban ay islaamka ku gaarsiiyaan daafaha dunida ayna noqdaan awood iimaani ah oo laga heebaysto cabdulaahi ibnu mascuud ayaa waxa uu leeyahay hadalka soo socda oo qofka annaga naga midka ah wuxuu ahaa marka uu xifdiyo toban aayadood mid aanan ka gudbin ilaa uu barto micnaheeda kuna dhaqmo sidaas daraaddeed saxaabadu cilmiga iyo camalka si isku mid ah ayay u barteen alleha ka raali noqde eh waxay dareemayeen inaanay macno badan lahayn xifdin aan ku dhaqan wadan sidaa darteed hamigoodu ma ahayn inay badiyaan xifdinta oo keliya ee waxay garteen in loo soo dejiyey ku dhaqan dhaqanna aanu iman karin camal iyo faham ka hor sida ay sheegayaan saxaabo ay ka mid yihiin cabdulaahi ibnu cumar iyo jundub bin cabdulaahi albajali qur'aanka ka hor waxay saxaabadu baran jireen iimaanka marka uu dego laabtoodana waxay baran jireen qur'aanka goortaasoo ay naftoodu u diyaarsan tahay inay si dhammaystiran u qaadato awaamirta qur'aanka ugana joogsato waxa uu reebay laakiin nasiib darro waxa uu maanta ummaddu dhibka ka haystaahi waa iimaankii iyada oo la iska dhex jibaaxayo wax walba oo iimaanka burinaya cadaawihii ayaa la xidhiirinayaa oo la gacashanaya diintiina adduunyo ayaa lagu iibsanayaa waxaa kale oo saxaabada rasuulka salaallahu calayhi wasallam lahaayeen dhaqan ah inay xifdinta ka bilaabaan suuradaha fudfudud iyaga oo caruurtoodana uga bilaabi jiray suuradahaasi waana arrin wanaagsan inkastoo aanay jirin xataa wax diidaya inuu qofku xifdinta ka bilaabo suuradda uu rabo ibnu cabbaas radiallaahu canhu waxa uu yidhi hadalka soo socdaa rasuulka sala allaahu calayhi wasallam wuxuu dhintay anigoo dhowr iyo toban jir ah anigoo weliba dhammeeyey suuradaha muxkamka ah waddada ugu wanaagsan ee uu qofku ku ilaalin karo qur'aankii uu xifdiyey waa inuu in badan ku celceliyaa qur'aanka maxaa yeelay rasuulka salaallahu calayhi wasallam wuxuu inoo sheegay in qur'aanku ka baxsasho badan yahay geel xirnaa oo dabarkii goostay sidaa darteed waa inaan badinnaa akhrinta qur'aanka kariimka qofkii ku tukada salaadaha sunnaha sidoo kalena akhriyaa habeenbarkii waa qof qof dhaafay ajar iyo rifcana ka heli doona allah subxaanahu wa tacaala in shaa allah qofka qiibaya ee akhrinaya qur'aanka kariimka waa inuu u akhriyaa alle dartii maxaa yeelay ikhlaaska ayaa udubdhexaad u ah camal kasta oo wanaagsan oo abaalmarin iyo ajar looga doonayo allah subxaanahu wa tacaala sidaa darteed nusuusta shareecadu waxay aad u soo celcelisaa dadka muslimiinta ahna ku boorisaa ikhlaaska iyo inay acmaasha alle ula qasdaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiid saxiix ah ku yidhi hadalka soo socdaa acmaashu waxay saxnimadeedu ku xiran tahay niyadda qof welibana wuxuu leeyahay wuxuu niyeysto marka ay culimmadu qeexayaan ikhlaaska waxay ku sheegaan in loola jeedo in allaah oo keliya loola qasdo daacada daacadaasina lagu doonayo in allaah loogu dhowaado oo aanay jirin dan kale oo laga leeyahay waxaa kale oo lagu qeexi karayaa ikhlaaska waa in acmaasha laga baraxtiraa eegmada makhluuqaadka alcaabid dinnuun ayaa waxa uu yidhi hadalka soo socda calaamadaha ikhlaaska lagu garto waa saddex in qofku u sinaadaan cayda iyo ammaanta uga timaada dadka inuu ilaabo eegmada howsha uu qabanayo iyo in ajarka camalkaas uu helo maalinta aakhiro allaha u naxariista ee fudayl ibnu cayaad ah ayaa isna waxa uu yidhi in camalka looga tago eegmada dadka awgeed waa istusus in dadka dartood howl loo qabtana waa shirki ikhlaaskuna waa inuu alle kaa ilaaliyo labadaas hadallada ay salafku ka yidhaahdeen muhiimadda ikhlaaska ma ahan wax la soo koobi karayo sidaa darteed tilmaanta ugu horraysa iyo aadaabta lama huraanka ah ee la doonayo in laga helo qofka xambaaray qur'aanka waa ikhlaaska waxay tani ka reebaysaa qofka inuu qur'aanka u akhriyo ama u barto amaba u xifdiyo adduunyo darteed sida in lagu ammaano inuu wax ku helo amaba uu kaga saramaro dadka saaggiisa ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi hadalka soo socdaa qofkii u barta cilmi ka mida culuumta allaah wejigii lagu raadiyo inuu ku helo wax ka mida adduunyo ma heli doono carafta jannada maalinta qiyaamaha abuu daawuud ayaa sanad saxiixa ku wariyey xadiidkan xadiid kale waxa uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ku yidhi sida tan qofkii cilmiga u bartaa inuu kula doodo sufahada ama uu kula dhinactamo culimmada ama dadka uu xaggiisa u soo jeediyo ha diyaarsado halkii uu ka geli lahaa naarta riwaayad kalena waxay leedahay allaah wuxuu gelinayaa naarta albani ayaa xadiidkan ku saxiixiyey kitaabkiisa saxiixuljaamic dhibaatada ay leedahay in qofka qaari'ul qur'aanka ah uu ikhlaaska ku dadaali waayo waxaa ku tusinaya in saddex ka mid ah dadka ugu horreeya ee naarta la gelinayo uu ka mid yahay qof markii adduunka la joogay dadka beri jiray cilmiga qur'aankana aqrin jiray markii uu aakhiro tegayna sheegtay inuu adduunyada ku soo dadaalay balse lagu yidhi waxaad intaas oo idil u samaysay in lagu yidhaahdo waa caalim iyo waa qaari horay ayaana laguu soo yidhi ee gal naarta walciyaadu billaah
وما غير عفوك عني أريد إلهي إلهي بمن أرتجي وما غير عفوك عني أريد
tilmaamaha iyo aadaabta kale ee looga baahan yahay qofka macallinka ah ama si guud qof kasta oo ahlul qur'aan ah waxaa ka mid a inuu ku sifoobo akhlaaqda wanaagsan iyo tilmaamaha suuban sida inuu ka saahido adduunka ama uu iska yareeyo inuu noqdo qof deeqsi ah inuu yahay qof weji furan dulqaad leh naftiisana iskala weynaato sifo walba oo xun sida hadalka badan afxumada fudfudaydka qosolka badan iyo beenta muuqaalkiisa guud waa inuu ka tarjumaa inuu yahay qof ahlul qur'aan ah waa inay ka muuqataa sunnada nadaafaddiisuna ka horraysaa dadka kale waa inuu ka digtoonaadaa cudurrada faahfaah ee dilaaga ah sida xasadka istustuska isla weyniga iyo inuu liido dadka haba ka hooseeyaan ee marka laga soo tago macallimiinta iyo dadka ahlul qur'aanka ah si guud waxay shareecada islaamku boorisaa makaarimul akhlaaq noocyadeeda kala duwan waana arrinta la doonayo inuu ku astaysnaado qof walba oo muslim ah naftiisana kula dadaalo a-sheekh suldaan ah ayaa waxa uu wax ka bidhaaminayaa muhiimadda ay diinteennu siisay akhlaaqda sarraysa nabigeenna sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu waxaa tahay khuluq cadiima korkiisaa tahay ayuu ku yidhi caasho markii la weydiiyana waxay sheegtay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam qur-aanka inuu khuluqiisu yahay dhammaantiis waxaa kale oo mataqaanaa rasuulku yidhi waxaaba ilaahay soo saaray inaan dhammaystiro makaarimul akhlaaqa marka makaarimul akhlaaqa waa dabeecadaha ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu siiyey uu siiyey nasiib weyn uu siiyey waxaa ka mid ah sabirkao kaleeto waxaa ka mid ah shujaacada waxaa ka mid ah cadliga waxaa ka mid ah muru'ada qofku naftiisa wixii xun iyo meeshii xunba uu ka dhowro waxaa ka mid ah cifada waxaa ka mid ah juudka oo mataqaanaa deeqda iyo karamkii ay ku jiraan waxaa ka mid ah mukaafa'ada qofka ixsaanka sameeyey inuu mataqaana mukaafa'a u sameynayo waxaa ka mid ah ataqaaful can zallaati annaas inuu is-ilowsiiyo oo dadka mataqaanaa maaragtay dhacdhacooda intaasba mataqaanaa tusaale ahaan waa ka mid marka intaa lidkeeduna wuxuu noqonayaa un akhlaaqda teeda xun tilmaamaha kale iyo aadaabta looga baahan yahay qofka xambaaray qur'aanka kariimka waxaa ka mid ah inuu u dhimriyo dadka uu barayo kalaamka allah casa wajalla rifqiga ayaana ah shay wanaagsan marka laga hadlayo in dadka la raadeeyo saamayn wanaagsanna lagu yeesho risaalada aad xambaarsan tahayna ay kaa qaataan taabiciga abu haaruun alcabdi ayaa waxa uu yidhi hadalka soo socda waxaan u tegi jirnay abi saciid alqudri markaas ayuu nagu dhihi jiray soo dhowaada dadkii uu ka dardaarmay rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadku adinka ayay idin raacayaan dad ayaana cirifyada adduunka inkaga imaan doona ayagoo doonaya inay bartaan diinta islaamka ee hadday idin yimaadaan kayr u dardaarma ibnu maajah iyo tirmidi ayaa soo saaray xadiidkan ayaa nas ku ah in qofka mucallimka ahi laga doonayo inuu u dhimriyo dadka uu barayo qur-aanka kariimka gaar ahaan carruurta oo aannu ognahay sida ay u nugul yihiin imaamu nawowi kitaabkiisa attibyaan fii aadaabi xamalati alqur'aan marka uu ku tacliiqinayo xadiidka caanka ah ee addiinu nasiixa waxa uu leeyahay sida tan naseexada allah iyo kitaabkiisa waxaa ka mid ah in la maamuuso qofka ahlulqur-aanka ah iyo ardaga baranaya laguna hagaa danta uu leeyahay iyadoo loo dhimrinayo laguna taageerayo intii la awoodo sidii uu ku gaari lahaa yoolkiisa waana in lasoo dumaa qalbiga ardayga baranaya qur-aanka kariimka soo dumiddana waxay noqonaysaa in si saamaxaad iyo naxariis leh loo baro qur-aanka kariimka dabacsanaanna loo muujiyo laguna booriyo waxbarashada markaad u kurgasho madaarista taxfiidka qur'aanka kariimka waxaa jirta cillad in badan ay ka cawdaan dadka waalidiinta ah taasoo ah in barayaasha qaara ay si adag u garaacaan carruurta marka ay ku kacaan khaladaad amaba ay gafaan qur'aanka mucallim aadam xuseen maxamed oo kaalinta koowaad ka galay tartan qur'aan oo loo qabtay macallimiinta wilaayaadka islaamiga ah sannadkii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii ama laba kun iyo siddeed iyo tobankii haddana dugsi ku haya degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxa uu sheegayaa inay wax jiro tahay cabashada dilka xaddaafka ah balse waxa uu hoosta ka xariiqay inay macallimiinta ku kala duwan yihiin arrintaasi macallimiinta ilaahay subxana wataala ka cabsadeen ciyaalka ha garaaceen laakiin dilkiiyana ka badanin oo aysan gaarsiin inaad cunuga xaraatiso ood feer ku dhufato oo daqar u geysato oo budad waaweyn aad la dhacdo iska ilaali waa cunug miskiin waaye waxaan dhihi lahaa maclimiintaas ilaahi subxana watacala ka cabsada adigu caruurta seed u garaacdaa maclimiinaa leeyahay ciyaal kala duwanoo waalid kala duwan ay dhaleen waa lagu keenaa isku mid ahayn oon isku maskax ahayn isku akhlaaq ahayn isku dabaacadaan ahayn aa lagu keenaa weliba waalidiinta dhalayna isku mid maa laftirkood isku dabeecadna maa isku dhaqanna maaha ciyaalka qaarkood waxa weeyaan ush haddaad tirahdo waan ka ilaalina gurigaaba usha lagu soo barayba maalin walbaa lasoo garaaca aduu haddaadan garacan wax ma gelin kartid ciyaalka waan garaacnaa dee mana ka badbadinayno culimmadu waxay ka hadlaan canaanta iyo garaacista marka qofka wax la barayo waxaana arrintan faahfaahin kooban oo sharci ah inaga siinaya a-sheykh nuur mucallim cabdiraxmaan ma ogi axaadiis tilmaamaysa ilmaha ayaan la garaacin bal waxaan ognahay axaadiis soo aroortay in la garaaco ilmaha abi daawuud xadiidka uu warinaya raxmatullaahi calayh muruu wlaadakum bisalaati wahum abnaa'u sabci siniin ilmihiina fara salaada ayagoo toddoba jir marka ay yihiin wadribuuhum calayha u garaaca salaada wahum abnaa'u cashiriin toban markay jiraanna tuma marka in la garaaco sidaasay u sugan tahay adabka iyo anshaxa laga rabo canuga ama wiil ha ahaado amba gebarhaadi intaasoonan diinta waa la wada bara ilaa awlaadii wada waayo in la garaaco saasay u sugan tahay garaacana maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa diinta islaamka in la baro waxaana loo barayaa in markii oo koowaad loo khayrmiiro loo digo la yidhaah saas saas haddaad samayso anshaxoma ah maxaa laguu samayhaa ma lagu tumaahaa meeqa lagu dhufaa intaas waa laga fiirmaya haddii intaasu ku filnaato nabad haddayna ku filnaane waa la garaacaa darbiguna waa inuu naqdaa midaan xuduudu shariica aan dhaafin waa tiaday walaa tusrifuu inahu laa yuxibu lmusrifiin aayaddaas meel walbay u taallaa xadka talaab lama rabo maala nabiyullaahi moxamed sala allahu caleyhi wasalam jibriil calayhi salaam oo u mucalimhay waa ceejiyey saddex jeer u ceejiyey tabartiisa markuu gaaranay ma tallaabahaynin jibriil calayhi salaam ee halkaasuu ku dayyahay canaantay ka mid tahay in marka ruuxu fahmo waa lagama maarmaan tumiddu waa daruuri haddii aan wax looga maarman la helin waana inay noqotaa xuduudda shareecada midaan ka baxsanayn oo macnaha wax laf jebiya ama lud dhaawaca macnaha maqaar dhaawaca waa inuusan ahayn
تسامت فيه أوزاني ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآن ويعلو ذكر قرآن mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan macallimiinta qur-aanka kariimkana muhiim u ah waa in baruhu noqdaa qof aan iskala weynayn ardaydiisa nusuus badan oo sharciga ka mid ahna waxay dhaleecaysay shakhsiga isla weyn bal ka waran haddii qofkaasi uu noqdo macallinkii ehelka u ahaa waxa ugu wanaagsan ee adduunka yaalla oo ah kalaamka allah casa wajalla isla weynida cagsigeeda oo ah tawaaduca ayaa la doonayaa inuu noqdo sifo iyo tilmaan aanan sinaba uga faaruqin baraha iyo qof walba oo ahlul qur'aan ah waxaana habboon inuu carruurta ula dhaqmo sida ubadkiisa oo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi u dabca dadka aad wax baraysaan iyo kuwa aad wax ka baranaysaan ayuuba assakhtiyaani waxaa laga wariyey inuu odhan jiray waxaa la gudboon qofka caalimka ah inuu ciidda madaxa saarto isaga oo u tawaaducaya allah casa wajalla tilmaamaha iyo aadaabta laga doonayo qofka xambaaray qur-aanka kariimka waxaa ka mid ah inuu iska ilaaliyo waxyaabaha uu qur-aanku reebay isaga oo arrinkaasi ku weyneynaya kalaamka allah aakhiradiisana ku ilaashanaya amiirulmu'miniin cumar bnulkhadaab ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi kulankii quraa'dow madaxyadiinna kor u qaada waxaa idiin caddaatay waddada khayrkana u tartama dadkana ciyaal ha u noqonina astaamaha uu leeyahay qofka ahlul qur'aanka ah waxaa ka mid ah inuu raaco awaamirta qur'aanka kariimka lana yimaado sifaadka uu qur'aanku ammaanay ibnu mascuud radiallaahu canhu waxa uu yidhi waxaa habboon in qofka xambaaray qur'aanka kariimka lagu garto inuu soo jeedo habeenkii marka ay dadku hurdaan maalinkiina lagu garto soonka marka ay dadku afuran yihiin murugadana laga dareemo marka ay dadku iska faraxsan yihiin oohintana lagu garto marka ay dadku iska qoslayaan aamuskana lagu tilmaamo marka ay dadku warka dhex dabaalanayaan taabiciga alxasanulbasri ayaa isagana waxa uu odhan jiray hadalkan dadkii idinka horreeyey waxay qur-aanka u arkayeen inuu yahay fariimo uga yimid xagga allaah markaas bay habeenkii ku tadabburi jireen maalinkiina waxay fulin jireen wixii ay ku tadabbureen tilmaamaha kale ee laga doonayo qofka ahlul qur'aanka ah waa in uu ku dadaalaa qiyaamuleylka taasina waxay mahadcelin ka tahay fadliga uu allaah ku mannaystay qofkaasi oo ah inuu xifdisiiyey kalaamkiisa akhrinta qur-aanka kariimka xilliyada habeenkii waxay leedahay soocnaan gaar ah mana ku sii jirto marka uu qofku ku akhrinayo salaatuleylka allahna wuxuu ammaanay dad ka mid ah ahlu kitaabka oo habeenkii akhriya waxaana uu yidhi laysuu sawaa من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam ee boorinaysa salaatuleylka kana dhalanaysa in qur'aanka lagu aqhriyo waa kuwo aad u badan waxaana ka mida hadalka uu yidhi suubanaha oo ah nin fiican buu ahaan lahaa cabdulaahi haddii uu habeenkii tukan lahaa xadiid kalena waxa uu yidhi suubanaha sala allahu calayhi wasalam cabdulaahiyow hebel oo kale ha noqon wuxuu tukan jiray salaatuleylka kadibna wuu isaga tegay imaamu nawowi ashaafici isaga oo ka hadlaya muhiimadda uu leeyahay qiyaamuleylka iyo in qur'aanka la aqriyo xilligaas ayaa waxa uu yidhi sababaha loo rajaxay qiyaamuleylka iyo in habeenkii la akhriyo qur'aanka waa iyadoo uu qalbigu weelaynayo islamarkaana aanay jirin wax lagu mashquulo iyo baahiyo kale aadna waa in looga badqabaa riyaaga iyo waxyaabaha la midka ah waxaana intaasi dheer in khayraad badan laga helo habeenkii dheelmintii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay dhacday habeen waxaana jira xadiid uu rasuulku leeyahay habeen weliba marka la gaaro kalabar waxaa samada adduunyo u soo dega allaah markaas buu leeyahay ma jiraa mid wax iweydiisanaya oo aan ajiibo haddaba iyada oo diinteennu aad u boorisay qiyaamuleylka ayaa waxaan haatan joognaa xilligii aannu ugu baahida badnayn marka la eego dhibaatooyinka diineed ee dunida ka jira imtixaanada masaa'ibta iyo wixii la mid ahi habeenkii marka kacidda la kacayo qur'aanka ayaa la akhriyaa waayo macnaheed qiimaha uu leeyahay maxuu yahay qiimaha uu leeyahay waxaa waaye oo dadka ahalkiisa ku camal falaya oo inya si fiican u dhuuxa ku soconaya dadkaasu qiimada ay leeyihiin allah ka warrama subxaanahu wa tacaala muttaqiinta markuu alla jannada geliyo muxuu yidhi ina almuttaqiina fii jannaatin wa cuyuun kuwa alla iska jira intay adduun joogeen ee qur'aanka waxyu raxmaan inyar dhuuxay ku dhaqmay ee waxa uu farayana fartoomay waxa uu reebaya ka haray qolada uu leeyahay cadaaweyso cadaaweystay qolada saaxiib ka dhigo uu leeyahay ka dhigtay maxaan falaa ifcal wuxuu yidhi falaaya laa tafcal wuxuu yidhana ka fogaanaya kuwa noocaasa oo adduun sida u noolaa jiray ee mujrimiin aan ahayn iyo daalimiin iyo kafari ahayn muttaqiin fii jannaatin wa cuyuunin aadinul al aakhidiina maa aataahum rabbuhum innahum rabbigooda wuxuu siiyey ayay haddaba qaadanayaan wax rabbi bixiya hadda wax weyn waayo markaasuu alle wuxuu yidhi adduun intay joogaan waxay ahayn innahum kaanuu qabla daalika muxsiniin kuwa wanaag sameeyaan intay adduunya joogeen waxaa ka mid ahay kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun in yaroo habeenka ka mid ahay gam-i jireen inta kale waxay u soo jeedi jireen qur-aankaas inay macnihiisa fahmaan taasay ahaayeen iyagoo saasay haddana wabilasxaari hum yastakfiruuna inay alla wuxuu ka mudan yahay ayna ka soo dhalaalin ay fahamsanaayeen markaasi allow dembigeena dhaaf dhahay markay sidaa u istaagayan in yar gam ahayaan macnaheedu inay hurdo rabin maaha hurdadii way rabaan inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujadan wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun tatajaafaa junuubuhum can almadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca wa mima rasaqnaahum yunfiquun dhinacyadoodaa dheeraahaysa meelihii ay jiifeen oo u diyaarsanaa ay ka dheeranaysaa yadcuuna rabbahum markay ka dheeraatoy toosaan maxay qabanayaan rabbigooday baryayaan waxaa laga wariyay cumar bnukhadaabi radia allahu canhu inuu yihi lowlaa halaathun lama axbabtu lbaqaa adduunya inaan sii jooga maba jeclina saddex haddayna jiri lahayn waa maxay lowlaa an axmila calaa jiyaadi alkhayli fii sabiili illah inaan ku qaadaayo fardaha dheereeya fii sabiilillah aan u qaadayo jihaadkii waay iyo wa mukaabadatu leyli habeenka dhibooshadiisa oo habeenkii uu ka kaca taasna waa tii labaad waa salaadii iyo wa mujaalasatu qowmin inaan la fadhiisto sida kale ay tahay qolo mudaakarohayo cilmiga kuwiisa wanaagsan waa cilmiga sharciga oo naafica haddii lagu camal falo cilmu rusul naafica yahay cilmigaas dadka akhrisaha inaan la fadhiisto taasna waa marka wuxuu ka hadlaa jihaadkii iyo salaadii salaatuleylka ahayd iyo cilmigii naafica saddexaas adduunya haddayna jirin wax la joogaba ma leh ayuu muujiyay keligiina maaha ragga laga wariyay laakiin asaa u caamsan ragga laga wariyey waa khulafaa u raashidiin midka labaad buu ahay
ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta afar iyo tobnaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان